أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahi araxmaani araxiim waa subax isniina taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay tobanka bisha jamaadul aakhir sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo howlgalle khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mida deegaanada dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya mid ka mida wargeysyada ugu afka dheer dalka ingiriiska ayaa daabacay maqaal uu kaga hadlay suurtagalnimada in mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegaan guud ahaan dalka soomaaliya dowladda xabishada itoobiya ayaa mar kale sheegtay in badda soomaaliya ay xal u tahay baahida malaayiinta itoobiyaanka ee badla-aanta la nool wax ka badan soddon sannadood xildhibaan ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa qiray in maleeshiyaadka riddada ay dad shacaba ku laayeen deegaanka yaaqbari weyne ee shabeellada hoose munaasabad ay nabadoon ku caleema saaranaysa jufada qabeys ee xilfiga la ah beesha ismaaciil laadan ee gaaljecel ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada jaralaqsi ee wilaayada islaamiga hiiraan ardayda madarasada caaisha bintu abibakar sidiiq ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka raamacadey ee wilaayada islaamiga ee baay أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran howlgalle khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mida deegaanada dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay xalay howlgal qaraxa la beegsadeen bar kontarool oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka riddada taas oo ku taalla gudaha magaalada beledweyn waxaana qaraxaasi ku dhintay hal askari oo murtad ah halka mid kalena uu ku dhaawacmay sidoo kale mujaahidiintu waxay halkaasi ka soo qanimaysteen agabyo kala duwan oo murtadiintu ay lahaayeen dhanka wilaayada gado ciidamada mujaahidiinta ayaa habeennimadii xalay weerar qaraxa ku qaaday guriga uu magaalada baardhere ka degan yahay guddoomiyaha maamulka riddada ugu magacaaban degmadaas waxaana jiray khasaare soo gaaray ilaalada murtadkaasi mid ka mid a wargeysyada ugu afka dheer dalka ingiriiska ayaa daabacay maqaal uu kaga hadlayay suurtagalnimada in mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegaan guud ahaan dalka soomaaliya cusmaan axmed dhuubow ayaa inoo haya maalinba maalinta ka dambaysa kufaarta caalamka iyo warbaahinadooda kala duwan waxa ay muujinayaan guuldarrada baaxadda leh ee ku habsatay duulaankooda mactabu dirirka ah ee muddada dheer ay ka wadaan dalka soomaaliya oo ay kula jiraan dadka muslimiinta ah ee allaah makaniyey geyiga geeska qaaradda afrika warbixin dheer oo bannaanka soo dhigtay fashilka dulhoganaya ciidamada siliibiyiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ay ku adeegato ee riddada ah ayuu khamiistii lasoo dhaafay daabacay mid ka mid ah wargeysyada ugu afka dheer waddamada reer galbeedka al-shabaab meel weliba ay joogaan waxay xilligan isku diyaarinayaan inay la wareegaan caasimadda soomaaliya ee muqdisho waa ciwaanka warbixin uu daabacay wargeeska the obserfer oo ah warbaahinta ugu afka dheer waddanka ingiriiska waxa uu wargeysku sheegay in marba marka ka dambaysa ay sii yaraanayso awoodda kooxda riddada soomaaliya islamarkaana cabsi aad u xoogani ay hareysay ciidamada huwantaah ee difaaca ka samaystay hareeraha magaalada muqdisho warbixintu waxay tusaale u soo qaadatay ciidamada yuganda iyo maleeshiyaadka riddada ee ku sugan degmada awdheegle oo ay sheegtay in caga buuran aanay ku taagneen islamarkaana gacankuheyntooda magaaladu ay tahay mid aad u jilicsan mar ay degmada awdheegle booqasho naflacaari ah ku tageen mas-uuliyiin ka tirsan kooxda riddada soomaaliya oo ay wehelinayeen saraakiil ka tirsan ciidamada huwanta ayuu wargeysku tilmaamay in laga dheehanayay cabsida xaddaafka ee ka jirta halkaasi waxaa kale oo wargeyska isaga oo hadalkiisa sii wata uu yidhi duuliyaasha diyaaradaha ee yuganda oo waday gaadiidka ayaa ka walwalsanaa oo doonayay in ay si dhaqsaha u duulaan iyaga oo sheegay in al-shabaab ay suuragal tahay inay bilaabaan hoobiyaal sidaasi darteedna si dhaqsi ah looga baxsado goobta degmada awdhiglan ay tahay furin ay suuragal tahay in ay dhan kasta ka soo weeraraan al-shabaab maadaama ayuu yidhi dagaalyahanada al-shabaab ay joogaan meel qiyaastii boqol mitir oo keliya ka baxsan daafaha awdheegle runtu waxay tahay ayay tidhi warbixintu in sanadkan gudihiisa oo keliya ay mujaahidiinta al-shabaab la wareegeen inta badan deegaanada miyiga ah ee dhaca bartamaha iyo koonfurta soomaaliya iyaga oo doonaya khilaafo islaami ah oo ay ka hirgeliyaan geeska afrika wargeeskada obsefer intii uu ku guda jiray warbixinta waxa uu qiyaas ka bixiyey dhulka ay mujaahidiinta maamulaan oo uu ku tilmaamay in boqolkiiba soddon dhulka soomaaliya lagu soo dabaalay ku dhaqanka shareecada islaamka haatanna ay mujaahidiintu albaabada u taagan yihiin caasimadda muqdisho trisia baykan oo ku takhasustay arrimaha waxa loogu yeero argagixisada sidoo kalena baraka ah mid ka mid ah jaamacadaha maraykanka ayaa wargeeska u sheegtay in hanaankii mujaahidiinta daalibaan ay kula wareegeen dalka afghanistan ay aad u shaabahaan habka ay wax ku wadaan al-shabaab waxa uu qiray wargeysku in fashil xooggan uu ku yimid dagaalka qaatay ayuu yidhi muddada ka badan shan iyo tobanka sano oo dalalka reer galbeedka gaar ahaan maraykanka iyo ingiriiska oo kaashanaya kooxda riddada soomaaliya ay kula jireen al-shabaab muddadaasi dheer kadibna mujaahidiintu ay yihiin awood kacdoon oo aad u xooggan oo weliba ku sigtay ayuu yidhi horraantii sannadkan inay qabsadaan magaalo madaxda soomaaliya ee muqdisho murtad axmed ciise cawad oo ah wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee kooxda riddada soomaaliya iyo safiirkii maraykanka haddana ka tirsan mucaaradka riddada oo la hadlay wargeyska ayaa qiray in gebiahaanba ay fashilantay kooxda riddada soomaaliya waxaa jira hoosu dhac ku yimid maalgelintii caalamiga aheyd ee soomaaliya ayuu yidhi gaalka lagu magacaabo jarles king oo ah safiirka ingiriiska u fadhiya magaalada muqdisho mar uu la hadlayey wargeeska wuxuuna muujiyey gaalkani walaaca ay london ka qabto kobaca xooggan ee mujaahidiinta iyo halista ku gadaaman mashaariicdii ka dhankaha muslimiinta soomaaliyeed ee ingiriisku uu ka waday dalka soomaaliya aadaanta uu ka sii raaraco howlgalka saliibiga ah ee isbahaysiga ee yuusoom ayuu sidoo kale wargeysku soo hadal qaaday wuxuuna sheegay in howlgalka midooda afrika ee dhaqaalihii ay ka goosteen kufaarta caalamku uu durbaba qoorta kula jiro sagaashan iyo afar milyan oo dollar oo deen ah islamarkaana uu u baahan yahay boqol sagaashan iyo lix milyan oo dollar oo kale su-aal uu wargeyska u soo bandhigay akhristayaashiisa ayaa ahayd maadaama awoodda jihaadiyiintu ay sii kobcayso kooxda villa soomaaliyana ay sii wiiqayso al-shabaab ma noqon doontaa tan ku soo xigi doonta kooxda daalibaan oo la wareegtay dalka afghanistan kana hirgeliyey ku dhaqanka shareecada islaamka trisian bakon oo baraka ah jaamacadda maraykanka ayaa tidhi waxay horey u muujiyeen awood dowladnimo oo la taaban karo waxaan aniga aaminsanahay in al-shabaab ay isha ku hayaan rajada fursadaha waxa ka dhacay afghanistan axmed ciise cawad ayaa mar kale wargeyska u sheegay in habacsanaan iyo kala daadasho fara badani ay ka muuqato maleeshiyaadka riddada wuxuuna isaga oo arrintaasi ka hadlaya uu yidhi askarta dowladda waa ciidan isku dhex yaacsan oo aan nidaam iyo caqiido toona lahayn sidoo kalena ma lahan qaabdhismeed ciidan lagamana yaabo inay ka guulaystaan kooxda al-shabaab wargeeskada obserfer waxa uu soo bandhigay dhacdo uu aad ula yaabay kadib markuu arkay maleeshiyaadka kooxda riddada oo iska duubaya muuqaallo been abuur ah kuna baahinayaan aaladda tigtogga iyaga oo sheegaya inay dagaal kula jiraan mujaahidiinta al-shabaab dhinaca kale askari yugandhees ah oo wargeyska uu la kulmay ayaa sheegay in mujaahidiintu ay yihiin geesiyaalka run sheegay hadafkooda isagoo xusay in wacadaraha ay ka dhigeen awdheegle laga dheehan karo meedadka yugandheeska ee lagu feentay furimaha dagaalka haddii aad eegto kuwii naga dhintay waxaad fahmi doontaa in al-shabaab ay yihiin dagaalyahanno khatar ah annagu tababar fiican ayaannu leennahay laakiin iyagu waxay u dagaalamayaan inay dhintaan ayuu yidhi askariga ka tirsan ciidamada yuganda ee u warramay wargeyska waxa uu sidoo kale wargeysku sheegay in weerarada nafurka ah ee ay fulinayaan mujaahidiinta al-shabaab ay ka tarjumayaan go'aanadooda biyo kaman dhibcaanka ah ee ay ku doonayaan in ay dhidabada ugu taagaan ku dhaqanka shareecada islaamka warbixintan oo uu maalmo ka hore daabacay wargeeska laga leeyahay dalka ingiriiska ayaa qayb ka noqonaysa warbixinno iyo daraasaad caalami oo isdabajoog ah kuwaas oo muddooyinkii ugu dambeeyey ay ku soo bandhigayeen warbaahinada waaweyn iyo majalladaha caalamiga ah iyagoona si isku mid ah u tilmaamaya in ciidamada towxiidka ee bariga afrika ee mujaahidiinta al-shabaab ay qarka u saaran yihiin in ay guud ahaanba dalka soomaaliya ku soo dabaalaan ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsaned cusmaan dowladda xabashida itoobiya ayaa mar kale sheegtay in badda soomaaliya ay xal u tahay baahida malaayiinta itoobiyaanka ee badla-aanta la nool wax ka badan soddon sannadood warbixintan waxaa inoo haya nuur cali warsame abuushayba dowladda xabashida etoobiya ayaa weli sii wadda inay faafiso aragtideeda gurcan ee ku dhisan sidii ay mar oon ula wareegi lahayd badaha geeska afrika warbaahinta xabashida iyo macaahidda ay gacanta ku hayso xukuumadda abiy axmed ayaa bilaabay in ay qaadaan olole ay ku taageerayaan ajandayaasha xukuumadda adisababa ee ah in etoobiyaan ku qabsadaan badda soomaaliya maxadka cilmi baarista iyo amniga qaranka etoobiya ayaa baahiyey warbixin lagu sheegay in badda dheer ee soomaaliya ay noqon karto halkaa lagu xallin karo baahida malaayiin qof oo etoobiyaan ah oo ay u qabaan marin biyood warbixinta uu daabacay machadka cilmi baarista etoobiya ayaa lagu sheegay in xasan gurgurte madaxa kooxda herdada soomaaliya oo la dhacsan yahay rabitaanka abiy axmed ee ku qotoma biyo uhelidda malaayiinta xabashada ee ku dhaqan geeska afrika dabayaaqadii sanadkii labada kun afar iyo labaatankii ayuu xasan gurgurta magaalada ankara ee dalka turkiga abiy axmed uga saxiixay inuu qaato qayb ka mid ah badda soomaaliya mahadsanid abushayba xildhibaan ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa qiray in maleeshiyaadka riddada ay dad shacaba ku laayeen deegaanka yaaqbari weyne ee wilaayada shabeellada hoose sida warbixintan uu ku haya marwaan maxamed
murtad daahir aamin jeesow oo ka tirsan baarlamaanka riddada ayaa sheegay in maleeshiyaadka riddada ay weerar ku qaadeen dad shacab ah oo ku sugnaa deegaanka yaaqbari weyne ee shabeellaha hoose wuxuu sheegay in dad gaaraya ilaa shan ruux oo shacab ah oo ay ku jireen carruur ay maleeshiyaadka riddada ku dileen deegaankaasi murtad daahir aamin juusow ayaa sidoo kale sheegay in maleeshiyaadkan ay dhaawaceen dad kale oo shacab ah oo ay haween ku jiraan
runtii aad baan ugu xumaanay dadka shal reedka lagu dilay meeshaas runtii waxaa shalay meesha ku dhintay canug yar oo saddex jir ah ku kale oo aan toban sano gaarinna waxaa laii sheegay shalay isla shalayba inaa isbitaalka oo la soo gaarsiiyey digfeer waa lagu soo booqon karaa mas-uuliyiintii iyo madaxda dowladdu waa ku soo booqon karaan islaa rogaal celin kale eeay lagu weeraray meeshaasna waxaa ku dhaawacmay kuna dhintay dad kale afar qof oo dadka muxuu ahay dukaamaysiga u yimid ah canug yar oo la yidhaahdo asagana ilmaha hadda tobanka gaariah oo axmed nuur la yidhaahdo wuxuu ku dhintay meeshaas rasaastii ay dowladda federaalka furtay wa waa waa markii ciidankaas uu runta ka sheegayo wixii dhacay waay meeshaas waxaa ku dhimatay laba canug oo yar yar oo t kuna saddex jir u yahay kuna aan toban sano gaarin ayaa ku dhimatay waxaa kaloo ku dhintay nin la yidhaha cali cumar oo macallin dugsi ahaa tutaalka meeshaas ku dhimatay waxaa lii sheegay in ay ka koobnaayeen muxuu ahaa shan qof oo ay laba ilmo yihiin waxaa dhaawacmay afar hooyo oo lasoo wado dhaawacooda hadda lasoo wado ayaa dhaawacmay oo hooyooyin ah xildhibaankan ka tirsan baarlamaanka riddada ayaa sheegay in maalmihii lasoo dhaafay maleeshiyaadka riddada ay dhibaatooyin ka wadeen deegaanka yaqbari weyne arrintan waxay ku soo aadaysaa xilli toddobaadyadii lasoo dhaafay maleeshiyaadka riddada gaar ahaan kuwa daram ay dad shacbaha ku dileen deegaano ka tirsan shabeellaha hoose gaar ahaan tuulooyin hoos yimaada degmada afgooye mahadsanid marwan munaasabadday nabadoon ku caleema saaratay jufada qabeys ee xilfiga la ah beesha ismaaciil laadan ee gaaljecel ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada jalalaqsi ee wilaayada islaamiga ee hiiraan cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya deegaanka wardhiyan oo ka mid ah deegaanada hoostaga ah degmada jalalaqsi ee wilaayada hiiraan waxaa dhowaan ka qabsoomay munaasabad heerkeedu sarreeyey laguna caleema saarayey nabadoon cusub oo ay yeelatay beesha qubeys oo ka mid ah beelweynta direed ee degta wilaayada hiiraan waxaana munaasabadaasi kasoo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada culimada dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada nabadoon haaruun moxamed cabdi oo ah nabadoonka cusub ee ay caleema saaratay beesha qubeys oo kelimad la siiyey ayaa goobta ku ballanqaaday in beesha uu ku hogaamin doono ku dhaqanka shareecada islaamka walaalkay maxamed aadan xilkiis igu wareeji waa ka wareejiyey asiga cawad culays baa ka dega ani culays baa i kor insha allah ilaahay baan u dhiibtay anigana subxaana wa tacaala walaayada islaamka iyo nabadoonnada iyo wixii akhyaare waxaan ka doonayaa inay ii duceeyaan insha allah inas ilaahay ira galab galo ilaahay idankiisa ee xilka ii dhiibta beesha qabays dhaah liiraaho walaalayaal waxaad og tihiin aniga oo iska ah nin iska reer baadiye oo gurigiisa aan dhaafin anigoo ah ayaad iyo caleemo saarateenaad tiriheen ninkaanaan ka rabnaa nabadoon saasaa tiri diyaar u noqdo kitaabka allaah inaan ku dhaqmayno ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed ugaaska guud ee beesha gaaljecel oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa la dardaarmay nabadoon haaruun iyo beesha caleema saaratay ee qubees waxaan leenahay ilaahay tabaaraka watacaala ha ka dhigo mid reerka barwaaqo iyo wanaag iyo guulku horse insha allahu tacaala ee kolba sida lawada dareensan yahay reer qabays ee reer dhaah ah ee xilfiga la ah reer sugow hoggaankaa la keenay ilaahay tabaaraka watacaala waxaan u weydiinaynaa ha ka dhigo mid ummadda wanaag iyo khayr iyo diin iyo sharaf ku horka insha allahu tacaala Ee, sidoo kale waxaan rabaa inaan u dardaarmo beesha ragga odayaasha ah ee beesha maaragta wax badan ka soo shaqaynayey in nin waliba oo hoggaanka ku-xigeenadiisa ah waxaan leeyahay gamuun baallaan ma buubee walaalka hala qabta garba laakiin yaan lagu noqonin kurtumaay iyo fatiiro ku taagan yaan la noqon insha allahu tacaala waa dardaarmi lahaa asiga waxaan u dardaarmi lahaa alla tabaaraka watacaala cabsidiisa reerka hoggaanka ku dhiibtay u cadaalad sameey waxaan kaloo u dardaarmi lahaa dadkan waxa lagu hogaamin karo ee wanaag iyo khayr ku gaari karo nabadoon haaruunow waxaa waaye in ilaahay tabaaraka watacaala diintiisa aad gaarsiisid waliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabhan oo munaasabada soo xiray ayaa sheegay in wilaayada hiiraan ay aqbashay nabadoonka ay caleema saaratay beesha qubays isagoona si gaar ah ula dardaarmay nabadoonka waxaan rabnaa soo kororkaaga aad ku soo korortay dhaqanka islaamiga ee soomaaliyeed inuu noqdo mid xoojiya diinta islaamka inuu xoojiyo inuu noqdo mid xoojiya wuxdada iyo wadajirka inuu noqdo mid xoojiya jihaadka maanta ka socda bariga afrika waxaan ku leeyahay dhowr qodob laazim qodob waa kii hore aan sheego ilaahay xiriirka aad la leedahay wanaaji qofna hadhow ilaahay kuula tegi ma rabbi marka aad hortegaysid wixii ku anfici lahaa adduunka hadda ku samee qodobka labaad oo nabadoon aan kuu dardaarmaya waxaa weeye ciddaad mas-uul u tahay ama qubays ha noqdeen marka hadda sidaan fadhiido oo halkaa aad joogtid nabadoon muslimiin baa tahay shareeca islaam baad matashaa dadkaan meenta meesha fadhiyo kuu yimid dhammaan waa muslimiin jifadii adiga hadda ku soo calayma saartayna ma aha qof walba wuxuu u yimid oo u soo xaadiray doorashadaada iyo jacaylka u qaba qoyska aad matalaysa wuxdada ama wadajirka ka shaqeeya ilaahay baana nagu addoonsay subxaana wa tacaala qodobka kale oo saddexaad oo aan ku dardaarmayo waxaa weeye waa qadiyadda ku saabsan reerkaaga waxa ugu horeeyo oo aad kala shaqayso ha noqoto dadkaaga diinta alle barashada inaad ku dadaasho waxaad qoyskaaga ansaarta ah waad arkaysaan boorka ay soo qorteen reer qubays waxa ku qoran qabiilada ansaarteed baa ugu qoran si guud qubays waa beel xilfila ah oo walaalahood gaaljecel waana beeshii ugu horraysay oo xarag shaal mujaahidiin xilligu amiirka uu ahaa amiirkeenni shahiiday raxmatullaahi caleyhi raxmatan waasica ilaahay shaadiisa u aqbalay abu zubayr ciddii ugu horraysay oo beeca iyo ballan la gashay kitaabka ilaahayna kula gashay ahaayeen beesha aad maanta u intisaabta oo dhaqanka iyo dhalinyada la tahay waa beeshaas qoyska hooso aad maanta tahayna waa qoyska ciwaanka ku soo qortay inay yihiin ansaar inay yihiin ansaar micnaheedana waxaa laga wadaa u gargaarayaasha kitaabka alleh iyo dadkiisa baa laga wadaa haddaadan dadkaada wax barin oo aadan diinta ilaahay macrifo aan loo yeelan qiimo yeelan maayaan qoyska waa inuu noqdo qoys ku hanuunsan oo baranayo gabar iyo wiilba kitaabka alleh iyo sunnada nabiga sala allahu caleyhi wasalam qadiyadda kaloo aan kuu dardaarmayo waxaa weeye waa arrinta ku saabsan in qoyska aad mas-uulka ka tahay aad ku xirto oo aad u dirto mushaarakada jihaadka maanta socda qabaa'ilka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ayaa leh hoggaan dhaqan oo beesha ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka iyadoona qabaa'ilka wilaayaadka ay ku tartamaan kaalinta kaga aadan halganka jihaadka bariga afrika mahadsanid cabdiqani ugu dambayntiina ardayda madarasada caaisha binta abubakar sidiiq ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka raamacadey ee wilaayada islaamiga ee baay waa kan bashiir muxiidiin abu ayman ولا منجال قاد أقشاع ونور العلم قاد شعشع وساد اليوم من بالأمس يرعى البوم أو يزرع تشرفنا بذا القرآن بدون الله ما أروع madarasada caaisha binta abibakar sidiiq ee deegaanka raamacadey waa madarase ay maclimaad ka yihiin gabdho deegaanka ah oo ka soo aflaxay dufcadii ugu horreysay macadka ricaaya ee ka furan degmada boolofulay kaas oo hoostaga maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay madarasadan oo lagu barto qur-aanka kariimka iyo culumta kale ee sharciga ayaa ka furan deegaanka raamacadey oo isaga degmada qansax dheere muddo sannada ah waxaana wax ka barta oo ku xihan dumar aad u fara badan horumar ballaaran oo dhanka waxbarashada ayaa laga dareemayaa madarasadan maadaama si aadaha uu muuqdo juhdiga waxbarasho ee ka socda dhowaan andalus ayaa ka qayb gashay bandhig cilmiyeed heer sara oo ay soo gudbinayeen dumarka deegaanka raamacadey sidan ayuuna u dhacay bandhigga باب مخارج الحروف مخارج الحروف سبعة عشر الذي يختاره من اختبر فألف الجوف وأختها ولي حروف ماد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق أمز الناء ثم لوصله فعين الحاء أدنى غين خاء والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف ولام الجال قد أقشع ونور العلم قد شعشع وساد اليوم من بالأمس يرعى البوم أو يزرع تشرفنا بذا القرآن بدون الله ما أروع بسنة أحمد قمنا دعاة سادة تلمع ملكنا الغرف والشرق وبسنا الكفر لن نركع حملنا السيف والقرطاس والقسطاس لن نرجع ما شروط لا إله إلا الله شروطها سبعة وهي العلم اليقين المحبة الصدق الإخلاص الانقياد القبول ما أركان كلمة التوحيد أركانها اثنان وهما النفي والإثبات sidoo kale dumarka muslimaadka ee wax ka barta madarasada caaisha ee deegaanka raamacadey ayaa soo bandhigay anaashiid ku baxayey luqadaha soomaaliga iyo carabiga iyagoona ka warbixiyey heerka waxbarasho ee madarasadan iyo maadooyinka ay ku bartaan ومدرسة عائشة صديقة ومدرسة دقان كرم عدي ومدرسة ذخيرك لو يقان الله دوره قبله إسلام كإن باذن دذالي ودذي رسولك بيواذرعنه وقبله كودا يذن أمنا عائشة كم وجدنا من عتاد وسلاح في بطون حملة مبنى الضلال حسنت وشتق فرحا قرالا دمدم الضباب ضم النزال دروس kala duwan oo ku mid ah القرآن الكريم تفسير القرآن الكريم أربعون النووي حسن المسلم سلم الأصول متن أبي إسحاق أساسيات في تربية الإسلامية خذ عقيدة الواجبات المتحتمات تحفة الأطفال دروس المهمة هداية المستفيد يولي بكتابك حال السلف مع الوالدين ليروا دوردي صدانين دمات ugu dambeyntiina culimada iyo waxgaradka deegaanka raamacadey ayaa aada u soo dhoweeyey dadaalka waxbarasho ee haweenka deegaanka iyagoo bogaadiyey bandhig cilmiyeedkii ay soo gudbiyeen horta ilaahay barakay gabro ilaahay weyn waaxida juhdiga iyo biyemiisaysho akhra lihinka kaab horto deegaanka balaan badanga ka nool gabro badanga ka nool madaaris badanga ka furun laakiin madarso madarsuun lamada qaabka hadii shucuurtii ay ati iyo yacni waxyaaba laha ka bandhigkii oo gudaashanayn laka baradi wal hadamaybaa runtii aan ahan kooba korne weliba aan unku hadala korno anan awoodnan aan ku hadalo ninsheenay fuma baadishe maylarhay isuwalayde gibrigi deegaankii lay ku dhalati oo waana maylarhay isu walhabarati waana hatina dadkii ciyaalkii gebroogi deegaankii roogi horto kor anqaadi ilaahay barakaaya iyo horta ilaahay nasiibkaana ka waali madarasada caaisha ee ka howlgasha deegaanka raamacadey ee wilaayada islaamigaha ee baay waxa ay qayb ka tahay madaariista hormuudka oo ah xagga waxbarasho ee ku yaala degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamigaha ee baay ee lagu maamulo ku dhaqanka shareecada islaamka aad buu u mahadsan yahay bashiir warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu